bismi illahi raxmaan raxiim duwar wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsan ugu waaweynna waxaa ka mid ah
maamulka gobolka hiiraan oo faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ku soo kordhay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay qorshe ciidamo dheeraad ah lagu geynayo deegaanadii lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab
madaxweynaha maamulka puntland ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee socda kulan looga hadlaya ammaanka magaalada muqdisho oo maanta lagu qabtay xarunta dowladda hoose xamar
wasiirka arrimaha gudaha puntland oo ka hadlay mowqifkiisa muddo kororsiga la sheegay inuu damacsanyay madaxweyne siciid dali mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo deeq kala duwan guddoonsiiyey dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne oo lagu dabiibay muqdisho
qasaraantii adeed oo baaxadleh oo ka dhashay dab xalay ka kacay suuq shidaal oo ku yaala magaalada kismaayo wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladda etoobiya ku dhawaaqday inay aqbashay wadahadal nabadeed ee la gasho kooxda t b l fta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ah shanta bisha tobanaad sanada sanadka labada kun labayabaatan kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran aynu ku bilownay maamulka gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha sii kordhaya ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan oo goordhow shirjiraad ku qabtay xirada lamagalaay ee maalmo ka hor qaraxyo ismiidaaminah lagu weeraray ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ka dhashay qaraxyadaas islamarkaana ay sii kordhay waxaana uu sheegay in qaraxyada ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadiid laga soo bixiyey walxaha qarxa islamarkaana lagu weeraray xerada lamagalaaya ee magaalada beledweyne halkaasoo ay ku dhex yaalaan xafiisyada maamulka hirshabelle ee gobolka hiiraan gudoomiye cali jeyte ayaa marka hore waxa uu tacsiih u diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii halkaas ka dhacay islamarkaana waxa uu caafimaad u rajeeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaas ee la keenay magaalada muqdisho oo haasan xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo waxaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka uu sheegay in qaraxyadii ka dhacay beledweyneeh ay ahaayeen waxa uu ku tilmaamay fal aada u foolxun waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna sheegay in ay laamaha ammaanka maamulka gobolka hiiraan ay dardargelin doonaan sidii loo xaqiijin lahaa amniga gobolka waxa uu sheegay in qaraxa u dhaliyey khasaaro lixaad islamarkaana uu baabi'iyey dhismooyin fara badan oo ku yaalay xafiisyadii maamulka gobolka hiiraan ee xerada lamagalaay waxaana uu tilmaamay gudoomiyaha in ay muhiim tahay in shacabka iyo maamulka gobolka ay wada shaqayn ka yeeshaan arrintaas sidii looga hortegi lahaa gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale sheegay in ay waxa uu tilmaamay in qaraxyada sidoo kale ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka hirshabelle oo uu ka mid yahay wasiirka iyo wasaaradda caafimaadka maamulkaas gudoomiye ku-xigeenkii gobolka iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle kuwaasoo dhammaantood ku sugnaa xirada lamagalaay ee qaraxyadu lagu weeraray waxaana qaraxyadaas ay ahaayeen kuwo khasaaro badan dhaliyey iyadoona in ka badan soddon qofood ay ku dhinteen qaraxyada halka tiraintaa ka badan oo labaatameeyo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la tilmaamay in qaraxyadu ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah iyo sidoo kale oo loo adeegsaday gaadiid walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana gudoomiye cali jeete sidoo kale uu tilmaamay in qaraxyada ah ay ahaayeen kuwo saameyn ballaaran ku yeeshay oo saameyn ballaaran ku yeeshay goobihii ganacsiga gobolka ee ka agdhowaa xerada lamagalaay ee qaraxyadu ka dhaceen xerada lamagalaay ayaa waxaa ku dhex yaala xafiisyada uu ku shaqeeyo maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale kan madaxtooyada maamulkaas iyo sidoo kale xafiisyo kale oo ay ka mid yihiin xafiiska gudoomiyaha gobolka gudoomiye calijaati cusmaan oo hadlayna waxau yidhi dirnasooqaado aasta oo kadinka hore ee halka ciidanka jabuuti jooga ayaan ku aragnay qaybtii kale lugtaas qofkii bini aadamka ahay gaar u maqanaana waruma hayno dhaawacana ilaa konton iyo shan qof ayaan ayagana xaqiijina waxna beledweyne yaallaan sorry konton iyo siddeed qof waxna beledweyne yaallaan inta badan xamar loo qaaday wixii guri ku yiilay iyo wixii ganacsi ku yiilay iyo wixii hoteel ku yiilay fursaday ka baxeen waxaa iiga daran ganacsiga waxa khasaari gurigii keliya maahe waxa isku dul dhacay agabkii ganacsiga gudaha ku jiray iyo gurigiiba waa isku duldhaceen qofkii gurigiina waa ka khasaaro waa burburay ganacsigii u dhexyeelina waa burburay waxaan leenahay ilaahayga subxaana wa tacaalaa dadkaa ha u boogadhayo dowladda soomaaliyana waxaan ka codsana in dadkaas dib loo eego masaakiinta ah ee awalba cadibnaa ee abaarta ku jiray ee noloshoodu waxay ku sugnaad ilaahay garanayo in masiibada dhacday gurmad loo fidayna waa codsanaya
kaasi ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay qorshe ciidamo dheeraad ah lagu geynayo degaanadii dhowaantan ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab cabdisalaam duula shaakir ayaa faahfaahinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odowaa yuusuf raage ayaa waxa uu shaaciyey qorshe ku aadan la dagaalanka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay taliyaha xoogga dalka odowaha yuusuf raage iyo saraakiil kale kulanka ayaa xoogga lagu saaray dadaalada dib uxoreynta ee soomaaliya ka socda ka jawaabista abaaraha u gargaaridda deegaanada la xoreeyey baahinta maamulada iyo sidoo kale adeegyada bulsho xasilinta guud ahaan dalka iyo arrimo kale oo aada u fara badan taliyaha xoogga dalka odowaha yuusuf raage ayaa hordhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta axmed macalin fiqi howlgallada dib uxoreynta ee socda baahiyaha ay ku arkeen deegaanada laga xoreeyey aragtidooda la xiriirta sida dalka dadkaasi looga caawin lahaa xasilinta iyo arrimo kale odowaa yuusuf raage ayaa sheegay inay diyaariyeen ciidan gaadiid iyo dhammaan iyo waxyaabihii kala duwan ah ee dadka iyo deegaanada ee al-shabaab looga saari lahaa deegaanadaasi laguna gaarsiinayo gargaar iyo dhammaan adeegyadii ay u baahan yihiin isaga oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ka dalbaday in ceelal biyo raashin dawo iyo adeegyo kale loogu diyaargareeyo deegaanada ay halis ku hayaan al-shabaab iyagoona ka xoog iyagoona sidoo kale ee hadda dadkaasi halkaasi ku sugan ay u baahan yihiin arrimo kala duwan iyo sidoo kale in halkaasi ay ka helaan waxyaabaha kala duwan ay u baahan yihiin odowaa yuusuf raage ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadda uu socdo qorshe kala duwan oo ay dowladda federaalka soomaaliya ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka wado qeybo fara badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya
madaxweynaha maamulka puntland ayaa ku baaqay in loo mido dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka waryaga cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa markaasi ka hadlay kana tacsiyeeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan isagoo markaasi intii dhimatay u rajeeyey inay naxariistii janno ilaaha ka waraabiyo halka inta dhaawacantana markaasi caafimaad deg deg ah uu rajeynayo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in markaasi dhammaan dadka soomaaliyeed ay u midoobaan dagaalada markaasi lagula jiro ururka al-shabaab isagoo markaasi sheegay isagoo markaasi sheegay in markaasi loo midoobo dagaalada lagula jiro al-shabaab
runtii halka baaq uga dirayaa dadka soomaaliyeed ee hadda bilaabay inay iska saaraan cadowga in ay sii xoojiyaan laysuguna tago nabadgelyadeenna inaan ilaashanno horumarkeenna inaan ka shaqayno dalka inaan u soo jeesanno gacanna amnigiisa uga shaqayno gacanna horumarkiisaan uga shaqayno annagoo wada jirna oo isku duuban maxaa yeelay xaaladaha dalku maraya waa xaalado adag oo u baahan midnimada iyo iskuduubnida aad in loo xaajiyo waxaan halka uga tacsiyeynayaa dhammaan cid kastoo wax ku yeelowday qaraxyadii ka dhacay beledweyne iyo meelaha kala duwan iyo xamar iyo meelo kala duwan dhibaatooyinkaas inuu ilaahay ummadda ka dulqaado waxaan rajaynayaa inuu caqliga taliyo dhallinyarada faraha badan ee baaba'aysa ee qoriga iyo xabadda iyo qaraxa isku adeegsanaysa waxaan halka baaq uga dirayaa caqligu ha taliyo wax aan isku haysanno oo la garan karo ma jiro dalkan wuu naga badan yahay dantiisana waa ku filannahay qorshihiisana waa ka wada shaqayn karnaa ha laga waantoobo wax kasta oo lagu gaari karo qori caaradiis iyo xabad maxaa yeelay soddon sano ayaan burbur iyo halaag iyo rafaad dadkan ku soo jireen waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qayb ka qaadato horumarka dalka deganaanshihiisa aragti kala duwanaanta siyaasadeedna lagu soo bandhigo nidaamka axsaabta badan iyada oo tartan loo gelayo dalka sida loo maamulayo quruxdiisa shaqooyinka loo tartamayo nolosha loo tartamayo falyo tanaafasin mutanaafisiinu soo maa
kulan looga hadlayay ammaanka magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee xamar sida warkani ku faahfaahinayso ilhaan mustafa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka qayb galay kulan weyne looga hadlayay dowrka bulshada ee ka qaadan karto horumarinta iyo xasilinta amniga caasimada taasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii amni darada caasimada looga hortegi lahaa islamarkaana bulshada ay qeybtooda ka qaadan lahaayeen maadaama mas-uuliyad darteed uu u yahay amniga iyo horumarka gudoomiyaha gobolka oo kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimada ay leedahay in amniga iyo horumarka caasimada loo dadejiyo bulshada isagoona ku booriyey culimada odayaasha dhaqanka haweenka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ay ka qeyb qaatay doorkooda xasilinta iyo horumarinta caasimada
arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa ka hadlay mudukurasi la sheegay in uu damacsan yahay inuu sameysto madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland cabdi faarax siciid juxa oo uu ra-iisa gaara siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay inuusan ka qayb noqon doonin mudukurasi uu sameeyo dowladda waa maamulka haatan uu ka tirsan yahay ee uu hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markii uu dhammaado mudduxileedka madaxweynaha maamulka la aado doorasho si hore ugu dhici jirtay maamulkaas islamarkaana si qorasuu dhiib ah lagu wareejiyo xilka sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiima tahay in laga wada shaqeeyo danaha maamulka iyo horumarinta maamulka puntland ee uu ka tirsan yahay sidoo kale waxaa intaa uu ku daray wasiirka in ay deegaanada maamulkaas ay hore ugu qabteen doorasho qof iyo cod ah oo lagu tijaabiyey degmooyin ka tirsan maamulka isla markaana lagu soo doortay golihii degmooyinka waa golihii golaha deegaanka degmooyinka ay doorashadu ay ka qabsoontay wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa uu kusii diray in in marnaba uusan ka qayb noqon doonin mudukorasi uu sameeyo maamulka haatan uu ka tirsan yahay ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa deeqo kala duwan gaarsiiyey dadkii dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudoomiyayaasha degmooyinka warta nabadda iyo cabdicasiis gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiyayaasha ururada haweenka degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale ayaa mar kale booqday dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii sixixigay ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xerada lamagalaay iyadoona dhaawacyadaasi tir ahaan sodomeeye ay kor u dhaafayaan ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka digfere muqdisho sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee booqday xalay dhaawacyadaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guud laabi xuseen balse mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa dhaawacyadaasi oo ay booqdeen waxay u geeyeen deeqo gargaar ah oo ay u wadeen hooyo uur leh iyo ilmo yar ayaa ka mid ahaa dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadaasi kuwaasoo xaaladooda caafimaad lala tacaalaya hadda deeqda kadib ugu horeyn waxaa si wadajir ah u wada hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada cabdicasiis annagoo ah haweenka soomaaliyeed inaan u taagannahay wiilka xabadda ka ridaya jiidda hadduu dhaawacmo iyo hadduu buko iyo hadduu baahan yahaba inaan garab istaagna dhiirigelinaan u taagannahay nama baqdin gelin doonaan namana cabsi geli doontiin insha allah gabdhaha soomaaliyeed dal iyo dibad waxaan ugu baaqayaa inay istaagaan dalka wuxuu galay inaan maaragtay ka kacno fadhiga oo ciidamadeenna jiidda joogo ee xabaddu maaragtay cadowga la baacsanaayo inaanan ka harin oo hore u soconno insha allah ka gobolka banaadir ahaan waxaa halkaan waa sagaal saac habeennimo waxaan nimid isbitaalka saddex saac caawa ilaa wakhtigaas waxaan u taagnayn gurmad degdeg ah basma caamir shakeeti waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir dhankeeda mar ay hadashana waxay tiri dadkii bukaanada ama qofkii soo dhaawacma la keenaya caasimadda mas-uuliyad gaar ayaa naga saaran haddaan ahay maamulka gobolka banaadir inaan dadkeenii xaaladahooda la socono caafimaadkooda iyo baahiyada ka jira markaaseeti goobtaaseeti lagu dabiibayo inaan kor istaagno agab yar aan ugu talagalnay maamulkeen bukaanii ayaan soo gaarsiinay aan ugu warqabeen caafimaadkoodii dhaqaatiirtoodiyaan ogaanay xaaladahoodiyaan ogaanay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay caafimaad taam allaha siiyo inta ku dhimatayna allaha u naxariisto qof kastoo muwaadan soomaaliyeedna waxaa loo baahan yaha waqhti xaadirkan la joogo in laysku gurmado laga warqabo dalka iyo dadkaba dhinaca kale waxaay mas-uuliyiintan oo wadajiro ololo nadaafadeed ay xalay ka sameeyeen wadooyinka qaar ee soo gala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir gaar ahaan jidka soddonka zaynab xaabsi oo ah gudoomiyaha degmada warta nabadda ayaa sheegtay in shacabka muqdisho qashimada ay jidka ku shubaan ay qayb weyn ka yihiin ammaandarida ka jirta magaalada muqdisho geeska kale agaasimaha nadaafadda iyo bilicsuo celinta gobolka banaadir dhankiisa digniin adag ayuu diray laga bilaabo caawa oo talaado ay tahay bisha tobanaad cid allaale ciddii horteeda qashin lagu arkaa waxay ka qayb qaadanaysaa amni darada guud ee dalka ka soconaysa qalqal amni ayaan u fahmaynaa inay tahay si aadan marka uga qayb noqonin qalqalka amni nabadiidku ay ka shaqaynayaan meelaha qaar ama miinada loo gelinayo dadka ama loogu samaynayo bamka ama loogu dhibaateynayo shacabka iyo mas-uuliyiinta hortaada ka hubi inay yaalo qashin hortaada ka hubi inay taalo caro xitaa ma qaadan doonno meel laami ah oo caro ah oo ganacsi ku horyaalo horteeda inaan aragno fadla muwaadin haddii aan hortaada ugu nimaano inaan qashinka ka nadiifinno ayadoo qashin ku yaallo waxaad la mid tahay adoo waxa aan qabannay dib ugu bilbilayo wax alla wixii qashin magaaladan yaallo waxaana kaa qaadi doonaa tallaab saxa annagu waxaan u soo jeesannay howlgal dhab ah oo ku saabsan sidii magaaladan caasimaddeeda ay u yaallo lahayd nadaafad dhammaystiran faadumo cabduqaadiraada ay tv-ga dalsan muqdisho halkaa warkaas aad kala socotaan warraadiya dalsane magaalada muqdisho markan akhbaraadka dibadda dowladda itoobiya ayaa sheegtay in ay si shuruud la-aan ah ku aqbashay dhexdhexaadinta midowda afrika ee itoobiya iyo t b l f sida uu shaaciyey la taliyaha ra-iisul wasaaraha waa la taliyaha amniga qaranka ninka lagu magacaabo ridwaan xuseeni dowladda itoobiya waxay aqbashay martiqaad ay wadahadal nabadeed kaas oo waafaqsan mowqifka mabdi-iyan ah ee ku aadan in si nabad ah lagu xaliyo khilaafka iyo baahyaha loo baahan yahay ee arrimaha amniga midooda africa ayaa ugu baaqay dowladda etoobiya ee xooga hubeysan ee t b l f inay iska soo horjeeda in ay wadahadal nabadeed ku yeeshaan wadanka koonfur africa dhammaadka toddobaadkan kaasoo ujeedkiisu yahay in lagu saabjaro colaada labada sano soo jiitamaysa ee ka dhexeysay laba dhinac sidii lagu sheegay warqada ay soo aragtay wakaalada wararka ee routers saddex ilo diblomaasiyadeed oo diiday magacyadooda la shaaciyo ayaa xaqiijiyey jiritaanka warqadda kowda oktoobar soo baxday ee uu ku qoran yahay guddoomiyaha guddiga midooda africa muuse faki oo ku socotaa dhinaca t b l f hogaamiyaheeda dowladda t b l f waa andiraadii dowladda etoobiya iyo madaxda gobolka tigree ee waqooyiga dalkaas ayaa labaduba sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadalka lagu dhexdhexaadinayo islamarkaana uu soo qamqaabay midooda africa si loo soo afjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaan qof rayid ah guud ahaan dhegeystayaal warkii duur aad ka dhegeysanayseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waana ginta ciddii warkiisoo gubxay dib u kartaa radio darsan com
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel